waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
galab wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa galab talaadaha bisha februaarina ay tahay sannadka ta halkaad nagala socotaanna waa laantaaf soomaaliga ee idaacadda s b s oo idinkaga imanayso stuudiogan ku leenahay magaalada melbourne magacayguna waa xasan jaamac wararka maantana waxaa ugu waaweyn su-aal ka taagan maalgelinta ballanqaadyada medikerka oo ay ku baxayaan balaayin doolar fatikaankana waa goobta laga xukumo katoliga duunyada oo dhan ayaa laga sheegay in waxoogaa caafimaadka baaderi francis uu soo hagaagayo ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ayaa sheegay in dowladda federaalkahu ay laynlayn u eegayso miisaaniyadda dalka si ay u hesho qaab loo maalgeliyo ballamaha medikerka laga qaaday isbahaysiga ayaa dhankooda sheegay inay inta dowladdu ay ballan qaaday iyaguna bixinayaan si loo hubiyo in tobankii qof ee booqda dhakhtarka sagaal ka mida aan lacag laga qaadin tobanka sano ee soo socota hogaamiyaha mucaaradka peter dutton ayaa sheegay in isbahaysigu ay ku maalgelin doonaan ballamahaasi medikerka iyaga oo kumanaan ka jaraya shaqaalaha dowladda maer albanisa ayaa sheegay in ballanqaadyada maalgelinta medikerka ay tahay in lacag loo helo la ogyahay meesha lacagtaasi ay ka imaanayso booliska victoriana waxa ay baarayaan dad dhibaato u geystay oo beegsaday meel caana oo ku taala magaalada melbourne lix toddobaad uun kadib markii dib loo saaray aqalka cabtain cook ayaa lagu qoray waxyaalo markaasi looga soo horjeedo waxaa loo yaqaano gumaysiga sanamka ninkaasi sahmiyaha ahaan jiray ayaa sidoo kale la dhaawacay iyadoo u muuqata in laysku dayay in madaxa markaasi laga jaro madaxweynaha china shi shinping ayaa waxa uu ammaanay waxa uu ugu yeeray dadaalada fiican ee ruushku ku doonayo inuu ku dejiyo xaaladda dalka ukraine kadib markii ay qadka telefoonka ku wada hadleen madaxweynaha ruushka putin iyo madaxweynaha china labada hogaamiye ayaa markii u horreysay khadka telefoonka ku wada hadlay kadib markii madaxweynaha maraykanka donald trump uu iskiis u go-aansaday inuu bilaabo wadahadal uu la galo ruushka si loo soo afjiro dagaalka ukraine isagoo wadahadaladaasi aan ka qaybgelin madaxda ukraine iyo kuwa midooda yurub midkoodna valadimir putin ayaa sheegay inuu isaga uu doonayo inuu wadahadal la galo maamulka maraykanka iyo weliba china laakiin waxa uu sheegay in ukraine ay arintaasi hortaagan tahay hadalkooda ayaa imanaya saacado uun kadib markii qaramada midoobey ay diiday inay ansixiso qaraar maraykanku uu taageerayay oo lagu boorinaya in lagu soo afjaro dagaalka iyadoo aan la tilmaamin ama la magacaabin gardaraysiga ruushka fatikaanka ayaa bilaabay duco loo ducaynayo caafimaadka baadari ee faranses ninkan oo ah hogaamiyaha katoliga ayaa weli cisbitaalka ku jira waxaase lasoo sheegayaa in xaaladiisa caafimaad hadda ay waxoogaa soo hagaagtay kooxda daaweyneysa baadrigan oo siddeetan iyo siddeed jir ayaa sheegaya in uu xataa waxoogaa shaqadii ku soo noqday inkastoo weli uu qabo ama labada sanbab uu ka qabo waxa numoniyada la yidhaahda ama qabowga fatikaanka ayaa sheegay in waxoogaa caafimaadkiisu uu soo hagaagay hay-adda cuntada adduunka ee w f b loo soo gaabiya ayaa soo sheegaysa in xabad joojintii dhex martay israa'iil iyo xamaas ay u ogolaatay in hay-addani ay quudiso hal milyan oo qof bishii lasoo dhaafay saadaasha hawada berito oo arbaca magaalada melbourne inta badan waa cadeed iyo soddon iyo afar digrii sidnina waa qayb ahaan daruur iyo labaatan iyo sideed digrii halka australian dollar maanta waxaa lagu sarifayay lixdan iyo saddex senti oo doolarka maraykanka ah
like aas la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sb s somaali